تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan ikhyaaray ku soo dhowaada barnaamijkeennii toddobaadlaha ah ee sahanka dhaqalaha waxaan xalaqadan insha allahu ku qaada dhigi doonnaa muxuu ku salaysnaa shirkii toddobaadkan ee ururka dhaqaalaha ee briks sidiisaba muxuu yahay ururkan iyo yoolka loo aasaasay muxuuse kaga duwan yahay ururada kale taxadiyaadka ku horgudbanse maxay yihiin inahaas iyo kuwo kale ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonnaa waxaa nagala qaybgelayaa qaar ka mid ah aqoon-yahanka soomaaliyeed waxaad naga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda islaamiga andalus ee wilaayaadka iyo barahaan ku leenahay internetka ee soo dhowaada mar kale وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني تجلت تجلت قدرة الباري في كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا تجلت قدرة الباري بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاف صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب
waa hagaag maalintii shalay ee khamiista ahayd waxaa magaalada khazan ee caasimadda jamhuuriyadda tataristan ee muslimka ah balse ruushka uu xoogga ku haysto ku soo gebagaboobay shir madaxeedka hogaamiyaasha ururka dhaqaale ee briks oo ay hadda ku midaysan yihiin ilaa toban dal wuxuuna shirkani noqday dhacdo diblomaasiyadeed midii ugu ballaarneed ee ruushka ka dhacda tan iyo markii uu ku duulay dalka yukrain ruushka oo dagaal adag kaga jira dalka ay jaarka yihiin ee yukrain ayaa martigeliyey shirkan oo ay ka soo qayb galeen labaatan madaxweyne halka sidoo kale ay goobjoog ka ahayeen ugu yaraan lix iyo soddon dowladood iyo lix hay-adood oo heer caalami ah oo ay ka mid tahay waxa loogu yeero qaramada midoobay waxaa sidoo kale markii ugu horreysay madasha ka soo qayb galay hogaamiyaasha dalalkii shanta ahaa ee bilowgii sannadkani ku biiray kutlada kuwaas oo kale ah iiraan sacuudiga masar imaaraadka iyo etoobiya ajandayaasha shirkan looga doodayey waxaa ka mid ah sidii wakhti dhow looga takhallusi lahaa haymannada dollarka iyo sidii loo samayn lahaa beddelkiisa oo ah lacag ay u dhan yihiin dowladaha ku midaysan ururka briks waxaa sidoo kale laga hadlay amniga cuntada adduunka iyo sidoo kale tamarta shirkan oo soo bilowday talaadadii lasoo dhaafay waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa madaxweynaha dalka turkiga rajab dayib erdogan oo markii uu ku soo fashilmay ku-biiridda midooda yurub hadda quudaraynaya ku-biiridda ururka dhaqaale ee briks waxaa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa xoghayaha guud ee wax loogu yeero qaramada midoobay antonio guteresh oo markii ugu horreysay muddo laba sannadood ah la kulmay madaxweynaha ruushka valadimir putin kulankan ayaa qayb ka ahaa iskudayada lagu doonayo in lagu beddelo nidaamka caalamiga ah ee adduunka oo wakhti dheer ay haymanadiisu hayaan qolo gaar ah oo ah reer galbeedka hase ahaatee lama oga in briks ay ku guulaysan doonto inay ka takhallusto haymanadaasi gebagabadii shirkan waxaa laga soo saaray war-saxaafadeed ay ku sheegeen inay jirto baahi loo qabo in dib u habayn ballaaran lagu sameeyo qaabdhismeedka maaliyadeed ee caalamiga ah ee hadda jira si looga hortago waxay ku sheegeen caqabado dhaqaale oo caalami ah iyo in la dhaqangeliyo dhammaan heshiisyadii ganacsiga iyo kuwii maalgashi ee horey loo gaaray waxay sidoo kale sheegeen inay ka walacsan yihiin xasuuqa yahuud ay ka geysanayso filistiin iyo duulaanka lubnaan waxayna ku baaqeen in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dagaalka haddaba muxuu yahay ururka brigs goormaa la aasaasay maxayse tahay ujeeddada loo aasaasay maxaa u qabsoomay tan iyo intii u dhisnaa yoolka uu hiigsanayase muxuu yahay warbixin umuurahaas oo idil soo koobaysa waa kan walaalkeen faysal mahad brikis waa urur dhaqaale oo ay ku midaysan yihiin toban dowladood oo kuwa soo koraya ah hindisaha lagu aasaasay ururkan waxaa lahaa madaxweynaha ruushka faladimir butin dowladihii ugu horeeyey ee la qaatay fikirkan waxay kala ahaayeen shiinaha hindiya iyo baraaziil kulankii ugu horeeyey ee wax ku saabsan ururkan looga hadlayna wuxuu dhacay bishii sebteembar ee sannadkii laba kun iyo lix kolkaasoo wasiirada arrimaha dibadda afarta dal ee aasaasidda isla qaatay ay ku kulmeen magaalada new york ee dalka maraykanka oo ay u tageen ka qaybgalka meertada waxaa loogu yeero qaramada midoobay shirkan waxaa ka soo baxay oo la isla qaatay in la isugu yimaado kulan heer madaxeed oo gogoldhig ah kaas oo qabsoomay bishii julaay ee sannadkii laba kun iyo siddeeddii ayna isku arkeen hogaamiyaasha dowladahan afarta ah markii ugu horraysay ee ururkan dhidibada loo taagayna waxay ahayd lix iyo tobankii juun sannaddii laba kun iyo sagaal waxaana lagu aasaasay magaalo dhacda koonfurta ruushka oo lagu magacaabo yekaderinburg waxaa la qaatay in magaca kutlada ama ururka uu noqdo brig waa afar eray oo laga soo qaaday xarfaha ugu horeeya ee afarta dal biidu waxay ka socotaa baraaziil aartu waxay ka socotaa raashiya ayduna waxay ka socotaa indiya siiduna waxay ka socotaa jaina markii la gaaray laba kun iyo tobankii waxaa ku soo biiray south afrika oo ah dalka ugu jeebka buuran ama dhaqaalaha badan guud ahaan waddamada qaaradda afrika wixii intaa ka dambeeyey magacii ururka ayaa isbeddel lagu sameeyey halkii uu ka ahaa brig ayaa es la raaciyey waxaana sidaas uu ku noqday brigs xarunta ururkan waxaa laga dhigay magaalo ganacsiyeedka dalka shiinaha ee shangahay ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ah moskow ayaa garowsatay in si la mid ah iyaguba ay reer galbeedka ka weerarto dhaqaalaha oo ah halbowlaha iyo udubdhaxaadka isku haya jiritaankooda tallaabada ugu horaysana waxay ka dhigtay in laga maarmo adeegsiga dollarka iyo in wax lagu kala iibsado iyadoo hadda dalalka xubnaha kaha ururka ay wax isku weydaarsadaan lacagahooda maxalliga ah sidoo kale in meesha laga saaro dowladaha markasiga adduunka isku sheega ee reer galbeedka oo cidday doonaan ay cunaqabateeyaan iyo in dowladaha koonfurta ay aayahooda iyagu ka tashadaan kuwaas oo hadda ku baraarugay ahmiyadda ay leedahay in dhexdooda iska kaashadaan la dagaalanka faqriga shaqola'aanta baahida cudurrada aafooyinka dibudhaca dhaqaalaha iyo saamaynta isbeddelka cimilada waxaa kaloo ka mid ah in la helo dhaqaale ka madax bannaan reer galbeedka haymannada dollarkana dhulka lagu jiido tan iyo markii la aasaasay kutladan waxyaabaha u qabsoomay waxaa ka mid ah in dhammaan dalalka xubnaha ka ah ururka waxay hadda wax ku kala iibsadaan lacagahooda maxalliga ah taa oo durbadiiba qalqal ku keentay haymannadii dollarka ee caalamka sidaba uu sheegay madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump arrintaas oo uu ku tilmaamay dhabarjabkii ugu ballaarnaa ee maraykanku la kulmo boqolkii sano ee lasoo dhaafay qorshaha mustaqbalka dhow ee brigis wuxuu yahay in la soo saaro lacag ay ku midaysan yihiin dhammaan dowladaha ururka taa oo la mida yuuro waxyaabaha u xasilay waxaa ka mid ah in la aasaasay bangi maalgelin ah oo xaruntiisu tahay magaalada shangahay ee dalka shiinaha kaas oo bilowgiiba lagu furay konton bilyan oo dollar waxaana la rajaynayaa inuu gaaro boqol bilyan oo dollar wuxuu kaloo ururku sameeyey sanduuqa kaydka lacagaha kaashka ah kaasoo ka jawaabaya haddii suuqyada looga baahdo lacag deg deg ah si ay jawaab celin iyo falgal uga sameeyaan haddii lagu soo qaado weeraro qiimo jebin dhanka lacagta ah iyo abuuridda sicir barar sanduuqan waxaa isna markii ugu horraysa lagu aasaasay lacag qiimaheeda u dhiganta boqol bilyan oo dollar yoolka ama ahdaafta ururkan brigis loo aasaasay waxaa ka mid ah xaqiijinta horumar dhaqaale oo dhammaystiran oo waara iyadoo dhanka kale lala dagaalamayo fakhriga lana xoojinayo isdhexgalka dhaqaale iyo bulsho ee dowladaha brigis sare u qaadidda horumarka dhaqaalaha iyadoo la adeegsanayo teknolojiyadda casriga ah in la derdergeliyo sarena loo qaado iskaashiga lala yeelanayo waddamada aan xubinta ka ahayn ururka cadowna aan ku ahayn xoojinta amniga iyo nabadda waddamada xubinta ka ah ururka si loo helo xasiloonni siyaasadeed iyo mid dhaqaale in dib u habeen ballaaran lagu sameeyo hay-adaha maaliyadeed ee dalalka xubnaha ka ah ururka si uu u wanaagsanaado dhaqaalaha dalalka soo koraya xoojinta ganacsiga iyo ka shaqaynta deegaan munaasib ku ah maalgashiga ilaalinta xasiloonnida ganacsiga iyadoo la adeegsanayo hab iskaashi ah iyo in taageero maaliyadeed la siiyo dalalka taagta daran ee xubinta ka ah ururka iyo kuwa ka baxsanba si loo helo taageero ballaaran oo heer caalami ah xaqiijinta iskaashiga iyo horumarinta iyo taageeridda mashaariicda iyo kaabayaasha dalalka ururka gaaridda isdhexgal dhaqaale oo dhammaystiran oo waddamada xubnaha ka ah ururka uu yeelanayo in wax laga beddelo cowlamada si qolo keliya aysan uga macaashin dunida in laga shaqeeyo sidii dal weliba lacagtiisa uu meeshuu doono wax uga soo iibsan karo oo suuqyada sarifku aanay u xirnaanin dalal gaar ah in la aasaaso suuq macaash wadaag ah loo dhan yahay oo xur ah iyo in la soo saaro lacag lagu midaysan yahay oo la midaa yuuro in la wadaago fursadaha maalgelinta ku habboon lana hormariyo ilaha dhaqaalaha ee waddamada ururka iyo warshadaha wax soo saarka ka shaqaynta sidii loo dabcin lahaa sharuudaha iyo cadaaladdarida ah ee sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo in si wada jira looga hortago xasaradaha caalamiga ah hiigsigiisana waxaa kaloo ka mid ah in gebi ahaanba xiriirka loo jaro waxa loogu yeero sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo sidoo kale word bangiga kuwaasoo haymanadoodu leeyihiin reer galbeedka iyadoo shanta waddan ee bilowgii aasaastay birikis loo og yahay mugga iyo miisaankooda caalami ahaan haddana waxay codaynta sanduuqan ay ku leeyihiin keliya boqolkiiba shan iyo toban iyadoo maraykanka oo keliya uu leeyahay boqolkii toddobiyo toban cod halka boqolkiiba afartan iyo shanna uu leeyahay dalalka xubnaha ka ah g sban oo reer galbeed oo jabaan un lagu daray halka inta hartayna ay leeyihiin reer galbeedka taasoo ka dhigan in mar walba doorashadan sanduuqani uu ku soo baxo nin galbeedka ka soo jeeda inkastoo birikis uu yahay urur hadda un qaangaaray oo shan iyo toban jirsaday hadda waxa uu u muuqdaa mid la baratamaya waxa loogu yeero sanduuqa lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka laakiin yoolkiisa mustaqbalku wuxuu higsanayaa inuu noqdo quwad la mid ah midowda yurub nato g g iyo davos ama world economic forum birikis wuxuu kaloo uu ku rajo weyn yahay inuu noqdo urur midka ugu ballaaran caalamka si uu qadka uga saaro waxa loogu yeero qaramada midoobay oo sharciyadii dawliga hoosgeysay maraykanka iyo reer yurub kana shaqaysa maslaxada dalalkaas oo qura higsiga birikis waxaa kaloo ka mid ah inuu noqdo urur dhan kasta ka midaysan dhaqaale siyaasad ciidan iyo amni intuba lidna ku ah thaqaafada reer galbeedka ee qasabka looga dhigay bulshooyinka caalamka shakiga iyo walaaca daran ee dadyowga caalamka ka qaadeen reer galbeedka iyo habdhaqankooda guracan ee dhaqaala boobka ku dhisan ayaa sabab u noqday in ururka birikis uu soo jiito indhaha caalamka gaar ahaan waddamada dhaca koonfurta dunida iyo kuwa soo koraya shirmadaxeedkii sannadkii laba kun iyo toddobiyo toban ururka birikis uu ku qabsaday magaalada shimen ee shiinaha waxaa looga dooday ajandaha birikis balas oo ah qaabkii dalalka codsiyada soo dhiibtay ay ugu soo biiri lahaayeen shuruudaha looga baahan yahay iyo kala xulidooda kuwa ay dhabka ka tahay iyo kuwa doonaya in ay korjoogto un ka noqdaan ka hor shirkii bishii agost ee sannadkii hore ee laba kun iyo saddex iyo labaatan ka dhacay magaalada johannesburg ee dalka south africa wuxuu ururka birikis qabtay codsiga afartan dal oo doonaya in si rasmi ah ugu biiraan ururka waxaana ka mid ah toddoba dal oo carbeed durbadiiba markii la arkay injaasaadka ururkan waxaa u soo hanqal taagay oo codsiyo soo dirsaday in ka badan afartan dowladood waxaana ka mid ah sacuudiga imaaraadka masar etoobiya iiraan iyo argentina oo iyadu goor dambe laashay dalabkeedii kadib markii doorashadii dalkaasi dhowaan ka dhacday uu ku soo baxay madaxweyne xag jir ah oo midigta fog u janjeera kaasoo dabadhilif u ah reer galbeedka dowladaha weli taagan ee quudaraynaya ku biiritaanka ururkan waxaa ugu cadcad turkiga iyo jazaa'ir oo weli aan dalabkoodii la aqbalin haddii uu turkigu ku biirana wuxuu noqonayaa dalkii ugu horreeyey ee nato ka tirsan oo ku biira birikis waa hagaaga mar haddii aan garannay waxay tahay kutlada briks waxa loo aasaasay iyo yoolkeeda maxay haddaba kaga duwan tahay kutlooyinka kale ee dunida ka jira su'aashaasi waxaan hordhignay aqoon-yahan doctor xanafi cabdisheekh
kuutuladan ama kooxdan loo yaqaano briks wax badan bay kaga duwan yihiin ururada kale ee adduunyada ka jira sida kuwan loo yaqaano g sebanka toddobada dowlada adduunka ugu horeeya iyo kuwan loo yaqaano g taniga iyo xitaa kuwan loo yaqaano e u-da ama eurobian unionka wax badan bay kaga gedisan yihiin waxyaabaha ay kaga duwan yihiin waxaan kusoo ururi karnaa ilaa toban qodob ilaa toban qodob marka lasoo gaabiyo ayaan kusoo ururi karnaa haddaan ku horeyna dadka ku dhaqan wadamadaas waxaan loo yaqaano demografiska demografiska waa dadka populationka meesha ku dhaqan marka loo fiiriyo dalalka ururkadan waxaa ku dhaqan baa layihahdaa boqolkiiba afartan iyo shan dhammaan dadiyuga caalamka marka loo fiiriyo adduunkaoo dhan boqolkiiba afartan iyo shan ka mid waxay ku nooshahay wadamadaasi ku nooshahay kuwa ku nool marka waxaa lagu qiyaasa hadda wadamadaas brigsa ku nool waxaa la sheegaa inay yihiin saddex dhibic labaatan iyo shan bilyan sababtan waxay tahay ururadan waxaa ku jira labada wadan ee adduunka uu dadka badan leh waa china iyo indiya waaye labadana waxay ka mid yihiin ururkan brigsay ka mid yihiin marka maxaa u malaynaysaa labadii dal ee ayaga keligood marka la fiiriyo jinaha iyo marka la fiiriyo ee indiya waxay gaarayaan u malaynayaa two point eight bilyana ku nool laba dhibic sideed bilyan baa ku nool oo dad ah tan labaad marka la fiiriyo waxaa loo yaqaano geografia geografia waxaa layihahdaa masaaxada baaxadda dhulka masaaxada dhulka ay ku fadhiyaan wadamadan waxaa layihahdaa wuxuu gaarayaa soddon iyo saddex dhibic sagaal boqolkiiba adduunka oo dhan marka loo fiiriyo dhulka beriga ah dhulka badaha laga hadli maayo dhulka beriga bes ee bannaan marka laga fiiriyo adduunka oo dhan soddon iyo saddex dhibic sagaal wadamadan ayaa askale oo ku nool ay degan yihiin taas wuxuu sahlaysaa in briis ay ku jiraan saddexda ka mid a tobanka ugu dhulka ballaaran ee caalamka dhul ahaan marka layihahdo waxaa weeye number one waa ruushka waayo china ku xigto indiya ku xigto saddexda waxay ka mid yihiin dhul ahaan tobanka dal ee adduunka dhulka weyn leh qodobka saddex markaan soo fiirino qoladan brigs la yidhaahdo waxay ku naanoolayaan ama ay ku fikirayaan ama ay qorsheynayaan ama balaanadooda ka mid a ama qoraaladooda ama istatistikadooda ka mid a waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan gaarno boqolkiiba soddon iyo lix dhibic wax soo saarka caalamka waxaan loo yaqaano g d b-ga loo yaqaano waxay markii u horeysaba ku bilaabeenba dhaqaalahooda ay isku geeyeen shantaa dal ee bilaabay waxay ku bilaabeen afartan iyo afar trilyan oo dollar trillions millions waa laga baxay billions waa laga baxay trillions ayay maray ay ku bilaabeen markay bilaabayeenba halka markaan u fiirin maalan markaa fiiriso qolaan loo yidhaahdo g sebanka marka la yidhaahdo waxay ku bilaabeen dhaqaaladu ugu horreeyey koo iyo afartan trilyan kuwaana maxay ku bilaabeen bilowga horaata waxay ku bilaabeen afartan iyo afar trilyan ay ku bilaabeen waa sida laga soo xigtay taqriirka aan ka aqrinay qoladan yihahdo world bank qodobka afaraad waxaan is leeyahay markaa fiirisid dhanka maalgelinta investmentga waxaa layihahdo waxaa layihahdaa wadamadan brikiska ah saddex iyo labaatan boqolkiiba maalgashiga caalamka oo dhan ayaga haysto waad arkaysa maanta waxaa investmentigooda ka mida dhanka africa laga soo biyaabo niami niami waa niger ilaa cape town oo south africa ah waxaa maalgashanaya waa china geeska gees waxaa maalgashahayo waa china waxaa degadaha dhisahaayo waxaa jidadka dhisahaayo waxaa tariinada sameehayo kulli waa waa chinis waay marka aawa yurubtii kaliya maraykankii tuugay ahayn ummadda gumaysta oo dhacay ahayn qodobka shanaad markaan fiirino brigiskan qolaan layihahdo waxaa la yihahdaa waxay haystaan ubadhaxaad dhaqaalahooda ah boqolkiiba sideed iyo toban waxaana iska leh shantii dal ee ururkaas markii hore asaasas haddii lagu daro kawaran kuwa maanta ku soo biirayo dayib qodobka lixaad ee ay kaga gedisan yihiin ururada kaleeto dhanka warshadaha industry waxa le markaan fiirino brigska ama waddamadan aan hadda sheegayno waxay soo saaraan wax soo saarkooda waxaa boqolkiiba soddon badeecadaha iyo waxa adduunka ay u baahan yahay waxaan hoggaan ku ahay si aan la soconno shiinaha iyo indiya adduunka meel kasta badeecada shiina way taallaa meel kastaa tagtid washington haddaad tagtid iyo haddaad masar tagtid maxaa roll materialka dhan ay haystaan marka warshadihiin ayaga haysto marka la yidhaahdo waxa ugu qaalisan adduunyada ee lagu xisaabtamo qodobka toddobaad markaan soo qaato waxaa la yidhahdaa dhaqaalaha adduunka waxaa asaas u ah waa dahabka kaydka dahabka lagu xisaabtama adduunyada qoolo walba intay dahab ee leedahay lagu xisaabtamaa waxaa leedahay ururadan ururkan isaga ah wuxuu haystaa boqolkiiba konton kaydka dahabka adduunkao dhanba adduunkao dhanba yurub oo dhan soo qaad carab oo dhan soo qaad kulli soo qaad laatiin america soo qaad isku gey waxaasoo dhan caalamkaoo dhan boqolkiiba konton kuwaana haysto dahabka adduunyada kaydka ah waxaa haysto boqolkiiba konton waa ururkada boqolkiiba soddon iyo sideedna kaydka gaaska adduunka ayaa qaadanay sidoo kale waxaa layihahdaa boqolkiiba lixdan iyo toddobo kaydka dhuxusha ee dhulka laga qodana ayaa qaadanaya marka aad bay uga sarreeyaan dhan walbaba ururada kaleeto dhinac kale markaan fiirino dhaqaalaha markaan fiirino dhaqaalihii investmentigii lagu bilaabay ururadan ee shanta dal ee ugu horreysay aas-aasay marka hore wuxuu ku bilaabeen baa layihahdaa dhaqaale gaarayo labaatan iyo sagaal trilyan oo dollar oo u dhiganta boqolkiiba labaatan iyo sagaal dhaqaalaha adduunkao dhan waxaa intaa sii dheer saddex dhibic afar trilyan oo ah dhaqaalaha shanta dowladood ee sanad walba sanadkan bilowgiisii ku biira ururkan kuwaan hadda sanadkii ku soo biiray waxay ku soo zaadiyeen tree point twenty four trilyan kusoo zaadiyeen ayib qodobka tobanaad ee ugu dambeeya aan isleeyahay waa laga tilmaami karaa way kaga gedisayn ururada kaleet waxaa ka mid a kaydka dhaqaalaha lacagaha qalaad waxa la yihahdo foreign currency waxay yidhahdaan dhaqaalaha lacagaha qalaad marka la fiiriyo ururada ururkan wuxuu haystaa baa la yihahdaa saddex trilyan oo doolar oo kayda haysana la yihahdaa
وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة القارب بكوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها waa hagaag waxaan horay u soo sheegnay in ujeeddooyinka loo aasaasay brigsa ay tahay sidii looga takhallusi lahaa dollarka haddaba dalalka xubnaha ka ah ururkan ma u sahlan tahay inay si fudud uga guraan adeegsiga dollarka maxaase ka hor taagan waa kan ustaad ramadaan xaaji oo aan arrimahaasi wax ka weydiinay
dowlado badan ayaa ku baraarugay in halis ka jirto madax bannaanidooda gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha ee dalalkooda weliba kuwa ka baxsan reer galbeedka ilaa reer galbeedku waa isku garabe kuwaasoo dareemaya in dhaqaalahooda si aad ah ugu xiran yahay siyaasadaha maraykanka waa reer galbeedka wh- u horreeya maraykanka yacni culaysyadan maaliyadeed marka oo ay dareemayaan dowladaha dunida ayaa keenay in ay isbahaystaan qaar ka mid ah dowladaha ka jira dunida ayna soo saaraan hindisa fikirka ah in la dhiso urur loogu yeeray brikis istaraatiijiyada waddamada marka ugu waaweyn ee ku cadcad ururkaas waa baraaziil ruushka hindiya shiinaha iyo koonfur afrika in muddo ah oo ay dadaal ugu jirtay kooxdan in ay samaystaan lacag midaysan oo lagu isticmaalo ganacsiga gudaha iyo kan caalamiga taasoo qayb ka ah isku dayo muuqda een, ama qarsoonba oo lagu burburinayo mid ka mid ah aaladaha ugu muhiimsan ee maraykanku ku gumaysto dunida waa lacagta doolarka doolarka marka la yidhaahna waa doolarka maraykanka waddamo badanaa lacagta magac doolar sheegto sida sambaawiga oo kale da lacagtiisu waa doolar laakiin waa doolarka maraykanka ruushka wuxuu sare u qaaday dadaaladiisa lagu carqaladaynayo haysashada doolarka isagoo ku baaqay lacag u gaara dalalka brikis taasoo shiinaha uu si weyn u taageerayo maadaama uu yahay shiinaha ciyaaryahan weyn oo dhaqaale intii uu dagaalka maraykanka ku jiray caalamul islaam shiine wuxuu ku dadaalay shiinaha dhaqaala aruurin marka sidaas darteed ma oggolo isticmaalka doolarka maraykanka Een, si kastaba ha ahaatee maadaama aan weli la gaarin is-afgarad buuxa kooxda brikis waxay diiradda saaraysaa xoojinta ganacsiga iyadoo isticmaalaysa maxay lacagaha maxalliga ah tan ayaa marka durbadiiba la arkaa heshiisyada ganacsi ee u dhexeeya dalalka ruushka shiinaha sacuudiga imaaraadka hindiya iyo kuwo kale balse ka guuridda doolarka muddo kooban gudaheed ayaa loo arkaa in aanay ahayn mid suuragalaysa sababaha marka lagu ciladeeyey inaynan naqakarayn mid looga guuri karo kow doolarka oo weli la haysto doolarka waa weli waa lacagta ugu weyn ee lagu isticmaalo ganacsiga caalamka iyo nidaamka bangiyada waxaana isbeddel degdeg ah lagu samayn lacag cusub uu keeni doonaa naxdin dhaqaale oo weyn ilaan moogtahay la qabsashadiisa ayaa muddo qaadan doonta marka laba qiimaha kaydka doolarka wuxuu weli yahay lacagta ugu weyn ee bangiyada dhexe haystaan sida ay u kaydsadaan الغارب كوننا وهزت وهزت روعة الصنع قلوبنا لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب لوحة مشرقة جمالها خلاب waa hagaag ma laga yaabaa in ururka briks uu la mid noqdo ururka midowda yurub briks waxaa lagu tilmaamaa inaysan weli noqon cudud caalami ah oo saameyn xooggan ku leh azamaadka caalamiga ah xitaa iyagoo haysta waxyaabo ay saameyn xadidan ugu samayn karaan dhanka dhaqaalaha waxaa la sheegayaa in kooxdu aysan lahayn aragti midaysan iyo qaabdhismeed joogto ah oo la mid ah kan uu leeyahay ururka midowda yurub taas oo sabab u noqotay in saameyntoodu ay noqoto mid ku kooban dhinaca dhaqaalaha oo keliya sida laga soo xigtay falanqeen uu sameeyey markaska daraasaadka starfo waxaa la filayaa in khilaafaadka gudaha ee ka dhex jira kooxda briks ay hor istaagi doonaan in si deg deg ah ay kula baratamaan dowladaha reer galbeedka ee maraykanku ugu tunka weyn yahay falanqeeyaasha ayaa sheegay in ruushka uu dadaal adag ku bixiyey intii uu socday shirkan in la gaaro heshiis ku saabsan in la kordhiyo isticmaalka lacagaha maxalliga ah ee waddamada qaybta ka ah ururka briks gaar ahaan dhanka ganacsiga ama la isticmaalo lacagta yeenka ee shiinuhu leeyahay halkii dollarka maraykanka laga isticmaali lahaa laakiin waxaa la saadaalinayaa in shiinuhu uusan ku degdegi doonin in mar keliya laga guuro nidaamka maaliyadeed ee dollarka caalami ahaan maadaama uu xiriir dhaqaale oo adag uu kala dhexeeyo reer galbeedka inkastoo burburinta haymanada maaliyadeed ee reer galbeedka iyo maraykanka aysan fududayn haddana waxaa la saadaalinayaa in briks isbeddelka awoodda caalamiga ah ay saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka fog waa haddii kooxdu ay sii waddo dadaalada ay ku doonayso inay ku saxdo isku dheelatirka awoodda dunida waa hagaag ururka briks waa uu qaangaaray ilaa iyo haddana ma muuqato saameyntiisii caalami ahaan haddaba maxay yihiin taxadiyaadka ku horgudban mise jiraan salbiyaad u horseedi kara inuu madhalays noqdo ama gebiyahaanba uu burburo waxaan arrimahaasi wax ka weydiinay aqoon-yahan ashkar sheekh axmed taxadiyaadka ka horgudban ururkan waxaan ku soo ururin karnaa ilaa toddoba iyo toban qodob waxayna kala yihiin kow kala duwanaanta nidaamka siyaasadeed ee dalalka xubnaha ka ah ururka oo qaarkood rumaysan liberaaliyada reer galbeedka labo habaacsanaanta ururka iyo inuusan lahayn xoghayn rasmiya iyo haykal sugan oo la mid ah midka midowda yurub saddex inuusan lahayn aragti lagu midaysan yahay oo dhaqaale ganacsi iyo horumarinta dowladaha intuba afar in ururka dhexdiisa uu ka jiro tartan dhanka dhaqaalaha ah kaasi oo u dhexeeya dowladaha ugu tunka weyn kutlada sida hindiya iyo jaynaha shan khilaafaadka siyaasadeed iyo midka xuduudeed ee u dhexeeya qaar ka mid ah dowladaha ugu muruqa kuusan kooxda ee isla shiinaha iyo hindiya lix in qaar badan oo dowladahaas xubnaha ka ah ururka ay ka cabsi qabaan inay haymanada shiinaha ay la mid noqoto midda maraykanku ku haysto reer yurub toddobo in wax waliba lagu kala duwan yahay dhaqan diin luqad iyo jinsiyad intuba xitaa ilaa iyo hadda lama qayaxin luqadda noqon doonta midda ururka fashilka jirana wuxuu yahay in weli la adeegsanayo luqadda ingiliishka oo boorarkooda kii shalay ugu dambeeyey xitaa ay ku xardhaneed siddeed kala duwanaanshiyaha xadaaradda ururka inkastoo ay yihiin kuwa kaxayl dheer xadaaradaha yurubiyaanka sagaal kala fogaanshiyaha aadka u baaxadda weyn ee dhanka dhaqaalaha ah sida in shiinuhu leeyahay boqolkiiba lixdan iyo sagaal wax soo saarka la sheegay ee kutlada toban si ka duwan waddamada yurubiyan union ama neto ma jirto xuduud juqraafiyadeed oo isku xirta dowladaha ururka oo ku kala yaalla ilaa afar qaaradood bal qiyaas south africa iyo ruushka halka ay isku jiraan waa adoo laba qaaradood ka tallaabsaday waxaa intaasii dheer inaysan jirin raabido siyaasadeed oo isku xidha xukuumadaha kooxda kow iyo toban loolanka dhan kasta ah ee dowladaha ruushka jaynaha ay ku kala jiraan maraykanka oo laga yaabo uu ka dhex abuuro gudaha kooxda sababtoo ah dowlado badan ayaa weli la dhacsan siyaasadda washington laba iyo toban in qaar ka mid ah xubnaha kutlada ay xiriir wanaagsan la leeyihiin maraykanka sida hindiya ooba ku jirta isbahaysiga afargeesoodka ah oo maraykanku hormuudka ka yahay ayna sidoo kaleeta ku jiraan jabaan iyo astareeliya isbahaysigan oo dhidibadda loo taagay sannadkii labada kun iyo afartii ayaa ujeeddada ugu weyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ah in laga hortago awoodda shiinaha ee ku sii baahaysa badweynta baasifiga saddex iyo toban in ay sii kordhayso cabsida laga qabo in ururkaba uu hoy u noqdo dowladaha siyaasad ahaan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaanba fashilmay mar haddiiba ay ku soo biirayaan masar iyo ethoobiya oo laga warqabo heerka dowladnimadoodu ay marayso maanta afar iyo toban in ururkan uusan haysan dhaqaale ku filan oy amaah ku siin karaan dowladaha azamaadka dhaqaale haysto ee ururka qaybta ka ah ama korjoogtada ka ah shan iyo toban in ururkan uu kursiga xubinnimada siiyey dowlado dhaqaale ahaan aad u liita waxaa laga yaabaa inay horseeddo inay dowlada ku soo biiri lahaa ay gadaal u gurtaan sababa ku aadan inaysan doonaynin inay la fadhiistaan kuwa dhaqaale urursi un ay tahay hawshoodu lix iyo toban inuusan dhaqangelin go'aankii hindiya ee ahaa in shuruudo adag la hordhigo dowladaha doonaya inay ku biiraan kooxda toddoba iyo toban dowladaha dhaqaale ahaan taagta daran ee ku biiray ururka oo ka cabsi qaba inay noqdaan suuqyo ay shiinaha iyo hindiya badeecadahooda ku iibsadaan وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة القهر بكوننا وهزت وهزت روعة guud ahaan toddobaadkan intaasi ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna sahanka dhaqaalaha toddobaadka xiga ayaa inoo balan ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح الطير شادي